نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii kitaabu lkabaa'ir lilxaafid dahabi aan soo gaarnay kabiirada kontonaad alkabiiratu lkhamsuun kabiirada kontonayda adiyatu lmuslimiin waa muslimiinta dhibiddooda iyo wa shatmuhu muslimiinta caayidooda kabiirada kontonaad waxay tahay qofkii muslim dhiba ama caaya marka waa التksiiص baعda تacmiim amase caطف الkhaaص calى الcaam dhibku waa macno guud dhibka waa wax kasta oo qofka jirkiisa xanoojiya ama qalbigiisa xanoojiya daad qofkii waxa weyaan hade nabar asagii jirkiisa lagu dhifto waa xanuunsan haddii la caayo qalbigiiya xanuunsan dii la xanto qalbigiiya xanuunsan dii la dicaayadeeyo qalbigiiya xanuunsan dii been abuur laga sameeyo qalbigiiya xanuunsan marka xanuunka oo dadka muslimkaa dhibkiisa waa waxa qofka muslimkaa xanuujiya xanuunkaasuna waxaan nidhi ama jirka ama qalbiga labadaas mid wey jirka marka waa in wax lagu dhifto saasuu la xanuunsan karaa qalbigana beenta laga sheegayo dicaayadda xanta cayda kulligood waa wada dhib oo qalbigii qofka muminkaa dhibaya waana waxa xaaraanta shatmiga marka waa dhibka qayb ka mid in la caya qaal allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaah waaladiina dadka yu'duuna dhibaya almu'miniina ragga mu'miniinta ah iyo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah biqayri maktasabuu waxay shaqaysteen waxaan ahayn dadka ku dhibaya faqad ixtamaluu waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuur iyo wa ifmin dembi dembigaasoo mubiinan cad dadka ku dhibaya dadka mu'miniinta ah ragga mu'miniinta ah gabdhaha mu'minaadka ah waxaysan shaqaysan dembi aysan gelin oo beri ka yihiin ayaa lagu dicaayaday waa lagu xanan waa lagu caayin waa loo nisbayn amase waxa weeyaan cuquubo aysan sharci u lahayn ayaa lagu ciqaabi oo jirkoodii lagu ciqaabi ama dil ha ahaado ama dhaawac ha ahaado ama garaacid ha ahaado cuquubo oo badani ah oo aysan mudan a lagu ciqaabi wax kasta ay nuucay tahay la qaxiyo ha ahaato la dilo la cayriyo si kastoo wixii uun dhib keenaya amase qalbigiyaa laga xanuujiyo oo waa la caayib waa la dicaayaday waa la xaman waxaasna ma ahan dembi ay kasbadeen hadduu qofku kasbaday dembi ka imaanma haddii lagu ciqaabo oo maalan qofuu dilay qofkiiyaa loo dilaa hadde markaas wuu kasbaday dembi marka taas dembi ka imaanma qofkaana waxbuu xaday gacantiia laga goy dembigan isagaa kasbaday marka waxba ciqaaba dembi ka imaanma isagaa isbaaraystay lugya gacanaa laga jari markaas isagaa kasbaday laakiin wax uusan kasbanaa qofka lagu sameeyey wax uusan kasban haddii loo ciqaabo oo ama loo qaxiyo ama loo dilo ama loo caayo ama loo xanto waxa weeyaan dembi weyn ayaa qofkaasu dusha saartay wax uusan kasban qof muumina qofkii ku dhiba wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi walaa tajasasuu ha isbaarbaarinina tajasuska waxa weeyaan qofka in la baarbaaro ha isbaarbaarinina cawraadka muslimiinta ha baarbaarinina ha raacraacinina waxaa ilaahay ballankiisa qofka qofka muslimiaadka ceebtooda baarbaara ee raaraadiya ilaahay inuu ceebtiisa bannaanka soo dhigo oo uu fadeexeeyo marka ha isbaarbaarinina walaa tajasasuu ha isbaarbaarinina oo ceebta muslimiinta ha baarbaarinina walaa yaqtab yuusan xamanin bacdukum gabalkiin bacdan gabalka kale yuusan xamanin ha isxamannina ilaa xantu qofka muslimkaa way dhibi waana atar xan maxaa la yidhaahdaa nabigaa la weydiiyey sal اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi ikruka waxa wey ikruka akhaaka bima yakrah dikruka akhaaka bima yakrah waa qof muslimoo walaalkaa inaad ku sheegto wax uu dhibsanayo rasuulka waa la weydiiyey sal اlahu alيه waslam waxaa la yidhi ka waran walaalkay waxaan ka sheegaya hadduu ku sugan yahay nabiga waad xamatayu sida aad sheegayda hadduu yahay waa xan xantaba waa midaas hadduusan ahaynna waa been abuur waa ka daranta ka daranta taas marka waa nuucaas وقال تعالى إلى وحيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم أيينو لا يسخر يوصن يسن قوم رك من قوم رك لا يسن رك يسن يسن قفنا قفك كلا يوليدي oo qofkii kale muslimka walaalka ahaa inaad ku fiirido aynu naqs il oo waxa weyn aad ku liidaydo taas iska ilaaliya asaa waxaa mudan an yakuunuu inay yihiin kuwa lagu jeesjeesaa khayran kuwa ka qayr badan minhum kuwa jeesjeesaa waxaa dhici karta waana siday u badan tahayba kuwa lagu jeesjeesaa inay ka qayr badan yihiin kuwa jeesjeesaya sababto ah badanaaba dadka jeesjeesaa waa dadka xaqiiriinta dadka liita weeye dadka qalbigooda akhlaaqxumadu ka buuxda weeye ee qof akhlaaq leh ee wanaagsan qof muslimoo walaalkiisa kuma jeesjeeso mana yaso mana yaso marka waxa weyn ha isliidinina wey laa yaskhar yuusan yasin oo uusan liidin laa yaskhar yuusan liidin oo ku jeesjeesin qawmun rag min qawmin rag kale casaa waxaa dhici karta an yakuunuu inay ahaadaan kuwa la yasaho lagu jeesjeesin khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa ku jeesjeesaya walaa nisaa'un min nisaa'in ayagana ilaahay wuxuu daba dhigay haweenkuna haween kale yaysan liidin oo ku jeesjeesin waxaa dhici karta haweenka lagu jeesjeesaa inay ka qayr badan yihiin kuwa jeesjeesayoo liidaya saasaa dhici karta waana sida ayuu badan tahayba xayla qof akhlaaq fiican leh qof muslima ma yeso wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi weylun cadaab adag likulli humazatin ceebayn badane dhammaantiis u sugnaaday lumazatin oo durid badan waxa weeyaan hamsiga waa ceebaynta ficilka ah ishaarada iyo iljabinta iyo ficilka inaad wax ku ceebaydo lamsigana waa carabka inaad wax ku ceebaydo labadaba marka waa xaaraan inaad afka wax ku ficil wax u ceebaydo ama gacan ku ishaar ama faruur ku ishaar ama il ku ishaar ficlan inaad wax u ceebaydo hamsiyaa la yidhahdaa inaad qowlka wax ku ceebaydana lamsiya la yidhahdaa marka ilaahay labadaba wuxuu u ballan qaaday dadka dadka u iljabiye ee waxa weeyaan ku ceebeeya yasidda iyo iljabinta amase afka ka caaya ilaahay cadaaba u ballan qaaday ilah wuxuu yidhi weylun cadaab adag likulli humazatin ceebayn badani dhammaantiis u sugnaaday oo ficlan dadka u ceebeeya lumazatin oo durid badan oo afka dadka ka dura dadka dadka caaya ee la yidhaahdo hebel qofku caaya ma dhalo waa qatar ee lagu faaniyo waxa weyan kuwaas weeye kuwa iskale cadaabka daran wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna shara annaasi dadka kan ugu shar badan mansilatan xagga darajada cindallaahi alla agtiisa man qof weeye wadacahu naasu dadku ay ka tagaan ibtiqaa'a fuxshihi afxumadiisa ayagoo iska ilaalina qofka dadka ilaahay abuuray ugu shar badan alla agtiisa waa qofku dadka aysan u jawaabi karinoo ka cabsadaan oo iska ilaalinaan xumaantiisa waxay isleeyihiin kelmad shareed unbaa ka imaan hadda la hadasho marka xataa si furfuran oo lama hadli karaa waa iska ilaan waa gar eliy uley qofku waa ka cabsanaa oo iska ilaalina wuxuu isleeyahay haddaad kelmad tira balaaya ka soo daaci dadka ilaahay qofkaasa ugu sharbada qofka dadka qof waxaa rabaa qof oo waxa weeyaan shartiisa laga aamiyo banu aadan caadiya ahoo muslimnimadaho xisaabtamayo xoogaa dhowrsana inuu yahay laakiin qof dadka haddaad aragto iska wada ilaalinayaan laa khayra fiih dadka ilaahay abuuray waa kan u shar badan qofka ugu sharta badan dadka ilahay waa kaas xagga mansilada inna shara annaasi dadka kuwa ugu sharta badan mansilatan xagga darajada cindallaahi alla agtiisa man qof weeye wadacahu naasu dadku ay ka tagaan oysan u jawaabayn la hadli maayaan itiqaa'a fuxshii xumaantiisa waxa weeyaan iska ilaalina iska ilaalinayaan وقال النبي وحده صلى الله عليه وسلم إن الله الله يبغض وأعرض الفاحشة حمان لوغة البديئة حشوت كبرك فاحشة واقفك طبيعيا وأخلاق الحنبة dabiiciyan ayuuba u akhlaaqiyo siduu yidhi imaam qurdubi xaafid munaawi waxa weeyaan ayaa ka soo naqliyay faydulqadiirke waxa weeyaan alfaaxish almajbuulu cala alfuxshi waa qof ay dabeecadba u tahay xumaanta waxaaba lagu dabeeceeyey xumaanba qofka dabeecad xumada ay fuxshiga u tahay ee ku hadla waxa la dhibsado ee aan la maqli karin qofkaas weeye إن الله الله يبض وعرض الفاحشة حمان لوغة البديئة الحشوت كدران بديئة سيدو إلى الحافظ الجيلاني فضل الله السمك مجلد الكوبات أفر بقول طبانية كو وحول البديء وحلو لجهده البديء وحلو لجهده قفك أفكحن جوهاري وحول وقفك كوهات لو وحا نعفل هين wuxuu yidhi mulla caniilqaarina alladii laa haya la waa qofka xishood laawaha qofka xishood laawaha way badiiga marka faaxis waa qof dabiicad ahaanba xumaantuba dabiicad u tahay badiica waa qofka carabka ka inkaaran ee waxa weeyaan xishoodka aan lahayn in allaha alla yabqudu waa u caroodaa alfaaxisha xumaanlowga albadii'a ee xishoodka daran وقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم عباد الله يا عباد الله الضومد إلهي إن الله أله وضع الحرج دنبك وكدجي عن هذه الأمة أمضان أمضان إلهي دنبك وكدجي إلا من قف ماهنه اقترض وحويا قوية عرض أخيه ولالك شرفتيسه فذاك كاس الذي واقفك حريج الدنبابي أو هلك هلاك سميك qof waxa weyn ilaahay dembiga ummadan waa ka dejin ilaa qof waxa jira ilaahay dembiga ka dejin waa qofka gooya irdiga walaalkiis macnaha qofka xanta dicaayadeeya dadka muslimka weey qofka dadka muslimka xanta dicaayadeeya aflagaadeeya kaas weey kaasa waxa weyn dembi dushiisa yahay kaas ayaana halaagsamay weey kaas ayaa halaagsamay عباد الله يا عباد الله ادمد الهيو ان الله الله وضع الحرج دنبغي واكدجيه عن هذه الامه معناها سو قدر الا من قف ما هن اقترض غويي ارض اخيه ولكن شرفتيسا اي يحنان يعيبين ugu banbaxay iyo xan فذاك كاس الذي وقفت حريج الدنبابي او هلك هلاكسمي وقال النبي وحي صلى الله عليه وسلم كل المسلم قف كستو مسلم آه على المسلم قف كلو مسلم آه حرام حرام كيه عرضه شرفتيس وكحرام إنه وحكا شيغو عايو حمتو وكحرام وماله مالكيسنا وكحرام إنه بلقيستو أو قاطو وكحرام ودمه ديقيس وكحرام إنه دلو ضاوعو وكحرام التقوى الله كعبسه ها هنا هلكاس ويه ويرى النبي صلى الله عليه وسلم نبي انت حالتكيس اشاري ويرى قفك waxa eliya ee taqwadu meeshay gasha waa qalbiga qalbigaas marka iimaan galo asaga qofka boolis u noqdo xumaanta ka eliya بحسب المرئ قفك waxa ugu filan min ashar balaayo dambi uu naar ku galo waxa ugu filan an yaxtira inuu liido aqaahu walaalkiis almuslima muslima qof walaalkiisa muslima inuu liido intaasa ugu filan waa reer hebel waa qoladii la yeesi jiray waa kuwii liitay waa midkii faqiirka ahaa waa midkii oo lagu liidayo ama qabiilaa lagu liidin ama dhaqaala darahaydaa lagu liidin iyo busaarad ama cudur haystoo dishayaa lagu liidin ama caqliga xoogaa dhaqsi ahaa lagu liidin waxbaa lagu liidin qof muslima qofku inuu liido wixii diin xumaa hadda qofka isagaaba ku liidan diin xumo waa ayaga liidnaan laakiin qofka in lagu liido waxyaalahaas xaaraan wey xaaraan wey marka taasaa dembigu filan an yaxqira inuu liido aqaa walaalkiis almuslima muslim ah akhrajahu muslim ayaana xadiidka wariyey wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye ina aladiina dadka yuxibbuuna jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantu inay ku faafto fi ladiina dadkii dhexdooda aamanuu xaqa rumeeyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuujiya cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya فالدنيا الدنيا دحديد ugu sugnaaday iyo wal aakhirati aakhiro ilaahi weena subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadka jecel in xumaanu ku faafto mu'miniinta dhexdooda waxay leeyihiin cadaab xanuun badan adduunka cadaab ay ku leeyihiin aakhirada cadaab fuxshiga faafidiisa laba macnaba waa keenay qofku inuu jeclaadaba bulshadii muslimka in xumaanta ku dhex faafto zinadu inay ku dhex faafto ribadu inay ku dhex faafto beentu inay ku dhex faafto waxmaan ka guud حديث كره تخريج سميها وحلا صعده محل صعده مسلم ايا وري حديث كلمه كوgu daraya اه حديث كلمه كوgu daraya اه نصاله سمير حديث كله اها عفوا aniga nusqadiisa ma dhigana ka boode wa qaala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam kullu kullu muslimi qof kasto muslim ah ala muslimi qof kale muslim ah haramun haramu ka yahay irdu sharaftiisa inuu wax ka sheegaa haram ah wa maaluhu maalkiisa inuu qaato haram ah wa damuhu dhiigiisa inuu daadiyo haram ah attaqwa alla ka cabsi waa huna waa halkan bixasbi imriin qof waxa uu filan min sharri balaayo an yahqira inuu liido akhahu walaalkiis al muslima ee muslim ah akhrajahu xadiiska soo saaray at-tirmidhi wa hasan wa hasan وقال النبي صلى اlahu alيh wasalam almuslimu qofka muslimkaa aqulmuslimi qofka kaloo muslimkaa waa walaalkiis laa yadlimuhu ma dulmiyo muslim muslim ma dulmiyo naftiisa ma dilo ma qaxiyo ma dhaawaco ma dhaco walaa yakdulhu mana hoojiyo oo asagoo hiillo iyo gargaar iyo garab uga baahan wax weyn qof muslimu qof muslima ma hoojiyo garabkiisa kama baxo walaa yaxqiruhu mana liido qof muslimu qof muslima ma liido oo qabiil kuma liido wax weeyaan faqri kuma liido waxna kuma liido waxaasoo dhan wax ood qofkeedii wixii isagu dembi iyo radii'o oo xaaraana hadduu galo isagaaba iska liita laakiin waxyaalaha kaleeto ilaahay qadarkiisa ah in dadka lagu liido taas weeye dembigu bixasbi mriin qofka waxaa ugu filan min ashari baleeyo an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkiis almuslima ee muslim ah akhraja muslima xadiiskaa soo saaray qaal allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa allah sarreeye ina allaha alle ina aladiina dhe dadka yuxibbuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumaanta fi ladiina dadkii dhexdoodana ay ku faafto aamanuu xaqa rumeeyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya fidunya adduunyaday cadaab ku leeyihiin waalaakhirati aakhirana cadaabay leeyihin dadka jecel xumaantu inay faafto laba nuucba waa noqdaa qof gooriya inay la jecel yihiin sida aayadda sabnusuulkeeda ay aheed aayaddan sabnusuulkeeda waxaa weeyaan aayadihii dhowr iyo tobanka ahaa ee ku soo degay waxa weeyaan qisadii ifkiga qisadii ifkiga ilaahay uu ku beri yeelayay caaisha aayadahaasay ka mid tahay marka ilaahii weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ka beri yeelay dicaayad lagu faafinay oo munaafiqiinta waxa weeyaan makri munaafaq makri ma daayo hadba qaaba u fakeri hadduu dhinac inta makri u maleego uu ku guulaysan waayo dhinac kale u samayn si kasta oo ay diinta ilaahay nuurkeeda ku dami karaana munaafiqiintu waa ka shaqeeyaan marka maray waxay dambe markii dambe waxay keeneen nabiga waxa loo daba joogo ee lagu jeclaaday waa tawxiidka waa akhlaaqda waa wanaagga uu ummadda ula yimid iyo fasaadka uu ka hor yimid wax kasta oo wanaag ah ayuu la yimid wax kasta oo xumaanana wuu la dagaalamay waxaa la yidhi arrintaasee u baabi'i karnaa waxaa la yidhi dicaayad aan ku sii dayno in fasaadka iyo fuxshiguba gurigiisa ka jiro u fiirsada cadowga ilaahay munaafiqiinta waxay idhahdeen aan ka shaqayno inaan idhaahno guriga nabigaaba zinadu ka faaftaaba ka war oo xaaskii nabigaa zinaystay aan idhahna yidhahdo bal fiiriyi malcuuniin weeye munaafiqiintu markaas yidhahdeen caaisha sinaysatayda ilaahay fadligii saddex iyo toban aayadood alla ku beri yeelayuu samada ka soo deji oo ilaa qur-aanka inta la akrinaayo la akrinayo inay beri karto saddex iyo toban aayadooda samada alla ka soo deji maxay rabeen marka in arintaas waxa weya ragaa unkay waladii tawallaa kibra waa cabdullahi bn ubay bnu saloom ninkaasa asalka iska lahaayo unkay markaasaa kadibna munaafiqiintii oo dhana u kaxeeyey kadibna dadkii ducafaw iimaanka ahaa iyo dad waxa weeyaan aan iska ilaalin ayaa arrintii si fudud u qaatay dad muslimiinoo dadku ogtay kala digtoon qofaa markii waxaasoo kale loo keeno uu leey waa maxa waxaad la wareegayn war waxaas anigaaba muslimaan ahay mana sameeyeen waxaad sheegayda muslima samayna ord nagala tag qofna waa la boodin waxa la yidhi ma maqashay saasay yihiin saasay yeeleen saasay sameeyeen uu leeyahy waa iskala boodin shaydaan u shaqayo u raranya oo gaadiid u yihi meel kasta waa la taagay muslim dicaayadiisu meel kasta uu la wareega marka shaydaanu gaadiid u yaho u raranya kaas marka aad ay u faafiyeen taas marka qof kasta oo ka shaqeeya oo waxa weeyaan inuu isku dayo qof muslim ah dicaayad inuu ka faafiyo shaqsi muslim ah wa khaasatan meesha laga qaadan diinka alleh ee waxyigii gurigii ku soo degayay ee waxyigii nabigii xambaarsanaa ee ilaahay u soo dhiibay waa cadowkaas qofkaasu adduunkan cadaab le aakiru cadaab leey qofkii dariiqii warasadii ambiyada iyo culummadii dicaayadda iyo qurunka ka faafinaana waa dariiqa cabdullahi bn ubay musalo waa waddadii laftirkeedaba waa isagu unkayba isagaaba aas-aaska u dhigayba cabdullah soo uma jeedin qof kastoo muslimana waa oo berii ahna in dicaayad laga faafiya waa xaaraan taas waa mid waxaa dhici kartaba qofku inuusanba qof iyo ku gaabsana bulshadan muslimkaah dhan inuu xumaan ku faafto iyo zina ka shaqeeyo dhammaan dadka waxa weeyaan filimada wasaqda ah ee zinada iyo qurunka bulshada muslimkaa ku dhex faafina ama internet-yaal ha ku dhex faafiyeen ama waxa weeye shareemooyin ha ku faafiyeen ama mobaylada ha ku dhex faafiyeen siday rabaan ha u faafiyeen waxa weeyaan waa kuwaas ilaahay sheegay adduunkana cadaab kale aakhirana cadaab kale dadka qurunka dadka muslimka iyo bulshada muslimka akhlaaq xumada iyo wasaqda ku dhex faafinay waana dad waxa weeyaan dhaalimiin ah waa noocaas filimada xunxun joornaalada wasaqda iyo qurunka xambaarsan zinada ribada kulligood wax kasta oo qurun ah iyo dhaqan xumo ah qofka muslimiinta ku dhex faafina asaguna waa mujrim weynba hadda kaas waa mujrim weynba kaas marka waa noocaas adduunkana ciqaabay leeyihiin wa khaasatan seefta muslimku hadday jirto oo markaas ay taagan tahay ciqaabay leeyihiin aakhirana cadaab allay leeyihiin وقال النبي النبي وحيد صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين قف مسلم عيديس فسوق وضع كبح قف مسلم قف كعايا ضاع الله وكبح وفاسق وقتاله مسلم لا دغالما كفر وقالين مسلم ان لا دغالما وكفر وانا سو شرحنا مثلده waxa weyn hore u soo sharaxay xadiis hadii la xalaashado la yiraahdo good way xalaal qofkaas waa kufriga akbar ka aha mukhrij an al millah oo islaamka asaga ka baxay haduusan xalaashanna waa kufrun duuna kufrin kufrun duuna kufrin وقال النبي وحده صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جنة إلهي مقاله من قفك لا يأمر أسان آمن كأهين جاره درس كيسو بوائقه دباتوين كيس قفك درس كيسو أي سنباتديس كأمن كأهين جنة إلهي مقاله جنة إلهي مقاله قفك وحالا ربا مؤمن كأه درس كيسو قيل إليك الرجيليان إحسان إليك الرجيليان wanaag inay ka rajaynayaan wehel inay ka rajaynayaan dariskaagu waa inay qayrkaaga rajaynayaan laakiin haddaysan kaa aamin ahayn cabsanayaan darisku war anay qoyskaana soo tuura war qoladaas naga ilaali war iska ilaaliya war carruurta bannaanka u bixinaysan helin qoyskaanu helini qoys dariskiisii ka cabsanayaan jannada ilaahay ma galo waa in darisku aamin yihiin oy leeyihin maya qoyskaana dhib nooga imaan maayo haa kuwaan dhib noogama imaanayo qoys kasta oo dariskaaga waa sidaa dariska aafaarta gabal waxay leeyihiin ilaa afartan qoys aa daris oo dhinaca walba marka haddii aafaartu sugnaato fadaaka haddaysan sugnaynna waxa weeyaan dariska curfiga loo fiiriya dadka dariska uun loo yaqaano oo dadkaasu dariska u yaqaaniin kulli waa inay aaminkaa yihiin haddaysan aaminkaa noqon maxaa yeelay qofka muslimka ah ee dariska ah waxa weeyaan culummadu saddex ay u qaybiyeen dariska qof muslim ah oo daris kula ah qaraabadaadiina ah saddex xaquu kugu leeyahay xaqii qaraabadnimada xaqii waxa weeyaan islaamnimada iyo xaqii darisnimada qofna waxa weeyaan qaraabo kula maahan waana muslim darisuna ku leeyahay laba xaq uu leeyahay xaqii muslimnimada ha kaaga badbaado xaqii darisnimadana ha kaaga badbaado gaalku dariska kula ah ee waxa weeyaan mucaahadka ama dilmiga ah hal xaquu kugu leeyahay hadduusan qaraabo ahayn gaalkaas waa maxay xaqii darisnimada waa inaad ku badbaadidaa hadduu qaraabo yahayna laba xaquu kugu leeyay kii qaraabanimada iyo kii darisnimada intaasay u qaybiyaan a'immada muslimiinta laa yadkhulu janna jannada ilaahay ma galana wax badana soo sharxan xadiisa nuucaasa ee qof muslima jannada looga anfiyo laba wax badana soo sharxan hadduu xalaashado dembiga oo dhibkan uu dariska dhibayo xalaashado waa kaafir jannada nafnaba geli mayo hadduusan xalaashanna jazihiisa waxa weeye laa yadkhulu ljannata maca saabiqiin dadka saabiqiinta ah oo marka hore gelaya jannada la gelina waa in ciqaab la soo marsiyo jazihiisu waa saas maca kownihi taxta mashii'at illahi asagoo mashiicadii allena ku jira oo allah hadduu rabo u dhaafayo hadduu rabana cadaabayo laakiin jazihiisu waxa weeye inuusan jannada ilaahay hore ka gelin saasaa jaza u ah hadduusan xalaashan hadduusan haddee xalaashadana haddee waxa weeye waaba la hobaa naartu gelin waana ku waarin marka jannada geli maayana macnaheedu waa saas لفظ المسلم ويه وفي صحيحين وحا كسغنا والله الله ان كدارتو لنبيغو لا يؤمن انسان الله رمين والله الله ان كدارت لا يؤمن انسان الله رمي اسنين والله الله ان كدارت لا يؤمن الله انه رقصان رمي اسنين قيل وحا لنا من واكما قفكاس ان الله رمي اسنين او صدق برسولك كدارتي يا رسول الله رسولك الله قال النبي وحيد الذي واقفك لا يأمن انسان آمن كهن جاره درس كيسو بوائقه لباتوي كيسو qofka dariskiisu ay ka cabsanayaan oo ay ka walwalayaan oo aysan aaminka ka ahayn qofka nuucaasu ilaahay ma rumaysno waynu ogaadeen haddaad ilaahay taqaan qofka dariska kula waa inuu aaminkaye waa inuu aaminkaye hadduu weliba qof dhibaataysan yahay qof meesha qariiba ku yahay waxaa la rabaa si gooniya inaad uga warqabto si gooniya soo booqato wehel u noqoto dejido wixii aad taageera aad u heli karto aad taageerto hadduu hadda qof noloshiisu caadi town lays gooniya uusan saarnayna waxaa la rabaa darisnimadii iyo raxmadii iyo waxa weeyaan in lagaaga helo وفي لفظ وحكسنا على شرط صحيحين شرط صحيحين البخاري ومسلم شرط جوده لا يدخل جنة جنة ما قالوا عبد الضون الضون كاسو لا يمن ويسن آمن أهين جاره درس كيسو بوائقه دباتوين كيسا أيسن آمن كأهين أيسن آمن كأهين وقال النبي نبي وحير صلى الله عليه وسلم من قفك كان هذا يؤمن مثل ميسا بالله الله إيا واليوم الآخر مالك الضنب فلا يؤذي يصنب جاره درس كيسا qofkii ilaahay ya qiyaama rumaysan oo ilaahay rumaysan inuu bari la xisaabtami doono oo rumaysan in qiyaama jiro la soo bixi doono ilaahay la hortaagi doono dariskiisa yuusan dhibin muttafaqun calayh wa fii lafdin limuslim waxaa ku sugnaa man qofkii kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyuxsin ixsaan ha u sameeyo ilaah jaarihi dariskiisa dariskiisa ixsaan ha u sameeyo ixsaan dariska wanaagga la raba inaad kula dhaqanto waxa ugu horeeya horta kaful adaa horta dhibka inaad dhibkaaga ka celido waa waxa ugu horeeya shayga ugu horeeya horta waa kaful adaa dhibkaaga inuu aamin ka noqdo waa xaqa ugu horeeya uguna daran tan labaadna markaas waa maxay wa badlu nadaa wixii wanaaga wixii aad dheer tahay wixii uu baahan yahay inaad wax siido waa darajadii labaad waxa aad u sii sarayda oo darajada saddexaad ah wasabru calaa adaa wixii dhib kaaga yimaad inaadan hore kala soo boodin u sabarto wixii dhiboo kaaga yimaad darisaa tihiine inaad u sabarto saddexdaas darajo oo waaweyn ayaa lagaaga rabaa saddexdaas darajo oo waaweyn ayaa lagaaga rabaa dariskaaga inaad kula noolaato marka qofki ilaahay iyo qiyaama rumaysan dariskiisa ixsaan ha u sameeyo iska day inaad dhibto inaad dhibto xagga dhib ixsaan u sameeyo dhibku waa toban nuuc inaad turiyaydaa dhib ah inaad waxa weeyaan dishaa dhib ah inaad waxa weeyaan qiiq iyo wasaq iyo sun ku shidaa dhib ah inaad haddee muusiq inta ku shido ay waxa weeyaan aad dhagahooda aad sawtu shaydaan maqashidaa dhibaata waxaa dhibaata inaad ku qayrido wax kasta oo dhibaataa waa inaad ka ilaalido ilahay dad rumaysantah dad aad dariskooda aad dhibaato weyn ku qaba oysan is ogayn hataa waxa weyn qur-aanka markaad shidanaydo waa inaad adugu ismaqashidoodo dariska aadan ku dhawaaqin qofaa jiran oo hurda midaan xala seexano hadda seexalaha ka war ka war haddee daad inta suuga akeenta ku baroobaysato ka war oo qof sakaraad oo shayd ah oo waxa weeyaan aan intaasoo saac soo jeedo haddeen dhinac dhulka dhigay aad suugku dug baroobaysato ka war taas dee axaadiisteeda waa taqaanaan qof muslima oo la argagixiyey wuxuu leeyahay had leedahay dhibka laga helo taas iska da laakiin ayu nuuc dhiba waa inaad muuminka ka ilaalida dariskaaga ayu nuuc oo muslim oo dariskaaga ka ilaasho haddaad ilaahay rumaysanta waxa weeyaan muustiqa ha ku shidinina gurihiinana ha ka shidinina sawtu shaydaan haddaadan ilaahay ka cabsayno gurigaaga ku shidaydo laba dembi ha gaarin oo dariska ha ku dhibi ilaa dariska dhibkiisuna waa kuu gooni sawtu shaydaanka gurigaaga ka shidana waa gooni waa laba dhib qur-aanka wacdiga markaad shidaydo adiga ismaqashi kaas waa fiican laakiin qoyskan war kama haydin qofaa hadda seexday mid xanuunsan waxa la dhama soo jeeda hadda nin cadhul ka dhigay ay midaa ku dhex tukanayo meesha salaad ku tukana oo ku tajwiishin adiga isku gaabi adiga isku soo koob deriskaaga ha dhibin qiiq ha ku shidin waxa weyn ha ku buuqin ha tuuriyaynin carruurta ka cesho waxa weyn wasaqda ha ku soo daadin ilaahay uga baxso وعن الأعمش وحا لغا وريي عن أبي يحيى مولى جعدة قال وحو يري سمعت وحا مقلى أبا هريرة رضي الله عنه يقول حال ليه قيل وحا لي يا رسول الله رسولك الله إن فلانة قبله بلايا تصلي الليل هبينك صلاة الليل تكتا وتصوم النهار مالكين وصنطا هبينك صلاة الليل يتاقنتي مالكين صنصنا وفي لسانها لكن عرب كذا وحا كسغان شيء وشيء شيء قاسو يؤذي دبي جيرانها درس كذا اي صليطه توافصره ومد كدران درس كذا مد درس كذا لو صليدين او كصليدان وعايدا درس كذا وكو قيردا درس كي كو بوقا كو قيردا كوران رسولك الله قبضاس عابددا عبادته او تاغن لكن خوغا عربكاي كا دبنتا او درس كي كو صليدان فقال النبي صلى الله خير فيها وخير ما تاسو هي في النار نار تحات نار تحات غبرس وخير ما وفي صدر marka salaatu leeyla aad u taagan tahay soon aad maalin sooman tahay wax aad ka faa'iideeyda ma laha dadis kaaga dhigto naarta gali qayb nimin kelimad ka dambeeyo qofku wax lagu waani laha ma jiro sooma marka qofkii raba in aakhiradiisu badbaado ilaahay rumaysan dadis ka nabad gal dibkaaga ka cisho marka ugu horeeyo wanaagaaga gaarsii waa darajada labaade darajada saddexaad oo ugu sarayda dhibkooda u sabar dhibkooda axaaxuxaakim ayaa xadiikaa saxiix yeelay wa qaala nabiga wuxuu yidhi sal اllahu calيh wasalam udkuruu sheega maxaasina mowtaakum dadkiina dhintay wanaagyaalkooda sheegsheega dadkii dhintay wanaagooda ka sheekeeya wa kufuu ka jooga can masaawi'ihim xumaanyaalkooda ka jooga xumaanyaalka ay leeyihiin dadkii dhintay ha sheegsheeginina axaaxawlxaakim xaakim ayaa saxiix yeelay saxiixna maahane waa xadiis daciif ah sanadkiisana waxaa ku jira nin la ydhaha imraan ibnu anis almaki oo munkarulxadii ah ninkaasaa ku jira marka xadiiska saxiix maahane waa daciifo sanadka waxaa uga jira cimraan ibnu anis almaki waa munkarulxadii marka sidaas darteed xadiiskaa saxiix maahan amaa xukunka macnaha xadiisku sheegayo dadka dhintay wax ma laga sheegi karaa qaala alxaafid almunaawi raximah ullah kitaabkiisa faydulqadiirka ah cafwan waxa weeyaan meel kaleetan u saawiye waxaan rabaa waxa weeyaan qofka oo dhintay wax ma laga sheegi karaa taas waxa weeye waxay ku xidhan tahay waxa laga sheegaya waa la kala miisaami waa la miisaami sida uu yidhi xaafid ibn اlxajar alcasqalaani kitaabka fatxulbaariga mujalladka saddexaad dadka dhintay in la caayo oo wax laga sheegaa horta waaxan waa la kala qaadi buu yidhi fain kaana alaqlabu axwaala almar'i alkhayr haddii qofka sida badankaa qof wanaag lagu yaqaan uu ahaa laakiin xumaanaa ka dhacday waadna ogtah adiga xumaantaasna xumaan looga dayanayo haddee diin uu dadka uga diin dhigay oo xumaana oo yidhaah la iiga daydoo dad uga dayanaya ma ahan waa wax asaga ku kooban qofkiina waa dhintay qofkiina waa dhintay faliqtiyaabu lahu mamnuuc xaaraan wey kaas in la xantaa qofkaas in la xantaa waa xaaraan oo wixii aad ku ogeed oo qaladka hala sheega xaaraan qadcana weeye sababtoo ah dad ku fidnoobayo ood ka celaydaana ma jiro asagiina ku maqli maaho ka joogi maa waaba dhintay qofkana asalkiisu wuxuu ahaa waxa weeyaan qof oo sida qaalibkiisa khayr iyo wanaag uu yahay xaaraan qadcana wey taas waa xagga wain kaana faasiqan muclinan falaa qiibata lahu waxa weeyaan haddii qofka uu ahaa faasiq oo muujiya fisqigiisoon qarsan muqayidu ha waa la yaqaan halkaas dembigaa hujaadka la fadhi jiro inaad tidhahda muqayilkii waa dhintay wax dembiga kuma lihi se asaguna ma qarsan jirin ma qarsan jirin qofka hadduu fisqiga uusan qarsan wax dembiga kuma lihi in la sheego ama ha noolaado ama ha dhinto lixda goor oo xantu bannaantuu ka midih laakiin macaansi waa inaadan u sheegayne qof aad isleedahay dadka uga hareen kadaalika kadaalika sidaasoo kale dadka dhintay haddii xumaantooda dad uga dayanayo dadaa uga dayan xumaantooda oo ku lumin ijmaaculculamaa weeye in la jarxiyo haddii dad uga dayanayaan xumaanuu ka tegey bidcu ummadda u reebay waxa weeyaan xumaanuu ummadda u reebay dadaana uga dayanaya oo aan ogayn waxaan inay xumaan yihiin oo ku lumaya waajib weeye in dadkaas looga digoo ladha xumaantaas uu sameeyey xaaraanay ahayd mana bannaanayn bidcay ahayd fisqiyay ahayd alla uga baqo ka markaas waajibay noqeen xaylay ruwaadda jarxintooda culammadu way ku ijmaaceen ruwaaddana sababta loo jarxin ee waxa weeye wax kale ma ahane waxaan diinahayn inaan laga diin dhigan wey waxaan diinahayn inaan laga diin dhigan taasaa la rabaa marka dadka dhintay masaawi'dooda marka laga hadlaa saasa loo kala qaadi dii qofkii uu qof wanaagsanoo khada ka dhacay uu yahay khada'aasna aan dad uga dayayn waa xaaraan in la sheego hadduu fisqi hadda muclana iska ahaa fisqigiisuna waa la sheegi karaa haddii wax dad ka diin dhiganayaan uu ka tegey oo ay dhici karto saas dad inay ugu lumaan in laga digaa waa waajib وعن أبي ذر وحل وري رضي الله عنه أنه أبي ذر سمع النبي النبي ومقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه النبي من دعا قفك كم مقعابا رجولا قف بالكفر قال لهم كفر دعا وكم مقعابا وأبو يري ورضب وأبو صحيح من دعا قفك أبو يري رجولا قف بالكفر قال لهم أو إلهي بالوقال وقالوا بي وقال أو أمس قال إلى عدو الله وعدو بي الله cadow ilaahay weeye cadowgii alle walxaal la yidhahda laysa kadalika usan saas ahayn qofka la leeyahay waa cadow allena cadow alle maahane day waa muwaxide day waa muslime day ama waaba mid toosan ama waa mid xoogaa qalad ku dhacay qof nuucaasa qofka gaal yidhah ama cadow alle yidhaah hadday taasu dhacdo ilaa rajaca wuxuu ku soo laaban kufrigii ama cadowgii alle inuu noqdo calayhi calalqaa'ili kii yidhi qofka dhahaya waa cadow alle isaga cadow allah qofka dhahaya waa gaal isagaa gaalkiiya hadduusan kaasu ahayn saasuu nabi maxamed leeyahy sal allahu alay waslm muttafaqun calayh safwaan ibnu camar wuxuu ka wariyey can raashid ibnu sacdin iyo wabni jubayr can anas ibni maalik ayay ka wariyeen qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sal allahu calayh wasalam lamaa curija bii markii layla koray oo habeenkii nabiga la dheelmiyey wey ee kadibna samada la korsiiyo samaawaadka la marsiiyey lamaa curija bii markii lay korsiiyey marartu waxaan soo maray biqowmin dad qoomkaasoo lahum ay u sugnaatay adfaarun ciddiyo ciddiyahaasoo min nuxaasin maar ah dad ciddiya maara leh oo dhaadheer dadkaasoo yakhmishuuna ku jeexjeexaaya ciddiyaha wujuuhahum wejiyaalkooda iyo wa suduurahum laabyaalkooda ayaan soo maray waxa weyaan cidiya dhaadheeroo maarahay leeyihin markaas wejigooda ay ku jeexayaan ay ku cadaabayaan saas dhiigu u daadan hilbahooda ay u koogoy ayaan soo arkay oo naarta saas loogu cadaabaya dadkaasoo yakhmishuuna jeexjeexaya wujuuham wejiyaalkooda iyo wa suduurahum laabahooda faqultu waxaan idhi man haaulaahi kuwaanu yaa waaye yaa jibriilu jibriilow jibriilow dadka nuucan loo cadaabaya yaa waaye faqaala jibriil wuxuu yidhi alladiina waa dadkii ya'kuluuna cuni jiray luxuuma naasi dadka hilbahooda oo wayaqacuuna ku dhici jiray fii acraadihim dadka sharafyaalkooda dadkii dadka xana jiray wey dadkii dadka xana jiray wey dadka saas ilahay u cadaabaya dadkii dadka wax ka sheegi jiray wey wax laga sheego ugu darana waa midaas aan soo marno ah in laydha waa gaal waa in laydha cadow alle in la caayo in la dicaayadeeyo in la xanto in been abuur loo sameeyo waxaasoo dhan weeye ayagoon sidaas ahaynoo ka beri ah waqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam inna min alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid ah shatma rajuli qofka caayidiisa waalidayhi labadiisa waaliduu caayo kabaa'irta ugu waaweyn waxaa ka mid ah kabaa'irta waaweyn waxaa ka mid ah qofku labadiisa waalid inuu caayo cajiib waxaa ah waqtigaas lama oqolon qof waalidkiis caayo say ku dhici kartaa waa la weydiiye nabiga waaba la yaabeenba laakiin maanta haddii la yidhaahdo qofkii waalidkiis caay lala yahay maxaa yeel waaba la arka qof halkaas soo taagan labadiis waalid caaye si mubaasharo toos u caayaya laakiin taas waqtigaas ma jirin saas darteeda way la yaabeen saxaabadu way weydiiyeen say ku dhici kartaa wiil waa kana waa sheegay nabigu sala allah alay wasalam qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka allow wahal yashtamu oo miyuu caayaa alrajulu qof waalidayhi labadiisa waalid oo miyay dhici kartaa qof labadiisa waalid inuu caayo qaala nabi wuxuu nacam haa yasubu wuxuu caayaa abarajuli qof aabbihiisu caaye fayasubu kiina wuu caayin abaahu aabbihiis wayasubu wuxuu caayin ummahu qof hooyadiis fayasubu kiina wuu caayin ummahu hooyadiis haddaad qof waalidkiis wax ka sheegto oo tira hooyada asaasa aabbaha asidaasa oo qofkiina adna aabbaha iyo hooyada cayo qof malcuunaho aabbihiis hooyadiis cay ada kabiire adaa ku dhacay badana maanta dadayba tasbiixdii booskeeda u joogta oy dhici karto afariyabaatanka saac hal mar inuusan subxaanallaahi dhihin laakiin afkooda inay qof caayayaan waalidkiis ama aabbihiis iyo hooyadiis ay ubantahay haba u badnaadeen kuwa ku barbaaray shareemooyinka kufaarteed haba u badnaadeen kuwaas wa fii lafdin waxaa ku sugnaa inna min akbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah an yalcana rajulu qofku inuu lacnado waalidayhi labadiisii waalid qiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow kayfa yalcan see u lacnadin alrajulu qofku waalidayhi labadiisa waalid qaala wuxuu yidhi yasubu wuxuu caayin aba rajulin qof aabbihiis fayasubu kiina wuu caayin abaahu aabbihiis wayasubu wuu caayin ummahu qof hooyadiis fayasubu ummahu kiina hooyadiisu caayin marka qof islaameed waalidkiis markaad lacnado asna waalidka uu lacnado adigaa waalidkaa lacnaday marka adigaa waalidkaa lacnaday ogow wa qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa yarmi kuma tuuro rajulun qof rajulan qof kale bilfusuuqi faasiqnimo iyo walkufri gaalnimo qof qof ma yidhaha faasiq baat ama kaafir baat qof qof yidhaah ma jiro ilaa hadduu yidhaah irtada waa ku soo laaban kufrigii ama fisqigii calayhi korkiisa hadduu yidhaah cadow alla ta isagaa cadow alle ku soo laabaa laakiin waa goorma markay ku soo laaban waa markaan kaasi cadow alle ahayn hadduu yidhaah kaafiraa tahay isagaa kaafirnimada noqonay hadduu yidhaah faasiqaa tahay isagaa faasiqa saas darteeda qof aakhira rumaysan kelmadahan kuma degdego kelmadaha nuucaan ah ee kaafir wey qofkaasu waa cadow alleh waxa weeyaan qof aakhira rumaysan ee og isagoo keligiisa qaawan cagacad in ilaahay la hor taagayo kuma degdego kuma degdego ee waxaa ku degdega laba qof qofkood qofaan aakhira rumaysnayn oo waxa weeyaan kufriga iyo hadalka uu ku hadlaayo ay tahay kufri siyaasiya ridda siyaasiya wax la ydhaha jira qofka inaad saaxada ka saartaa rabta waad ogta inuusan kaafir ahayn waad ogta inuusan cadow alla ahayn laakiin waxaad raba ila saaxada inaad ka saarato waa kaafir aad kale waa qof siyaasi ridda siyaasiya la yidhaahda qof aan haddee aakhiro u diyaargaroobayn ee waxa weeyaan siyaasi oo dan leh taas wuu adeegsadaa laakiin abaalkeedu leeyahy tan labaadna waa maxay qof iska fitnaysan oo jaahil ah laakiin dar alla ay ka tahay laakiin dar alla ay ka tahay wax ma u tare kalla uma kalla waxba u tari min waxa weyaan qof aakhira rumaysan kelmadahan ma fududaysto war ma waxaa la fududaystaa kelmad markay afkaaga ka baxdo adugu aad islaamka uga baxaydo haddaysan sax noqon ma kelmadaasa qof qabrilu rumaysan uu ku degdegaa may subxaan allah marka ilaahay uga baqod qofka muslimka arrintan laa yarmi kuma tuuro rajulun qof rajulan qof kale bilfusuuqi faasiqnimo iyo walkufri gaalnimo ilaa hadduu ku tuuro irtadda lafdigiiyaas ku soo laaban fisqigii ama kufrigii calayhi korkiisa waa goorma mar walba ku soo laaban ma in lam yakun hadduusan ahayn saaxibuhu saaxiibkiisa saaxiibkiisa waa maxay waa midkuu kufriga ku sheegayo saaxiibkiisa hadduusan ahayn kadalika sida uu sheegay rawahu lbukhaari xadiiska wariyey وقال النبي وحده صلى الله عليه وسلم لا تصبوها عيننا الاموات dadka dhintay فانهم dadkaasu qad afdow way gaareen ila ma qadamu waxay hormarsadeen war waxay hormarsadeen waa gaareen iska daay dadkaas rawahu البخاري حديث كوري kas waana kala qaadnay waxaan iri qofkan qof salaax uu yahay daahirkiisa duu ahaa laakiin wad ku ogtay qalad qaladkiina qof uga dayanayo kulumaya ma jiro ma ku banaan inaad ka sheegto kuma banaana ilaahay haddaad tahan ka leexo qofkaas wixiisii uu hormarsaday waa u tegey laakiin laba gooray ku bannaaneed oo waa maxay haddee fisqi daahira qofku hadduu lahaa fisqi oo uusan qarsayn kii unbaad sheegtay wax kale ma sheegin ama qofkii waxbaa looga dayan uu ka tegey oo dalaal ah ama bidca ama fisqi ah qofaa lumaya qofkaasaad uga digid maaha asagii inaad waxa weya inaad adugu ku macaansato wax ka sheegidiisa keliya ujeeddadaadu waa qofkan ka badbaadiyo ka reeb taas hadda waajibay noqonay alkabiiratu xaadiyatu wlhamsuun kabiirada konton iyo koobayda adiyatu wliyaa illaah awliyada ilaahay oo la dhibo weeye tacaalaa allah sarreeye wa mucaadaatuhum waa in lala collaytamo awliyada ilaahay oo la dhibo awliyada ilaahay oo lala collaytamaa waa kabiirada konton iyo koobaad awliyada ilaahaya yihiin man wliyaa ullah waryaa yaqaana ku sheega kulli waa wada sheegeen maa sha allah awliyada ilahi waxa weyn aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labadaas sifay leeyihin alaa ina wliya allah war awliyada ilaahay yayihin laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuuna leeyihin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka iimaanka laga helay baatinkoodu hagaagay qalbigoodii waa hagaagsan yahay iimaan saxaa laga helay wa kaanuu yattaquun daahirkoodiina waa is-ilaaliyey oo xibnahoodiina waa hagaagay dadka waxa weeyaan baatinkoodii hagaagsan yahay ee iimaanka saxiixa leh daahirkoodiina hagaagsan yahay camalka saalixa leh iimaan iyo taqwo laga helay waa awliye ilaahay qof kasta oo ilaahay rumaysan allana ka baqa waa weli ilaahay ma siman yihiin may yaa ugu sarreeya ugu karaamo badan ina akramakum cindallaahi atqaakum qofka ugu alla ka cabsiga badan siday u alla ka cabsi badan yihin u kala karaamo badan yihin qofka muuminka waynaad ogaata marka maxaad ogaatay qof kastoo ilaahay rumaysanoo ka baqa waa weli ilaahay ee ha isku dhibin hadday gabar tahay hadday hobar tahay hadday oday tahay hadduu wiil yar yahay hadduu carruur yahay kulli qof kasta oo ilaahay rumaysanoo alla ka baqa waa weli ilaahay marka maaha awliyada ilaahay qof iyo laba meel ku jira waa inaad ogaataa mu'miniinta alla ka baqa kulligood waa awliya ilaahay laakiin ma sinna way kala darajaad ila wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala alla marka adiya maxay noqotay kabiiradu adiyatu awliya illah awliyada allah la dhibo tacaala alla sarreeyey iyo wa mucaadaatum in lala collaytamo la nebcaado qaal allahu alle wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe ina aladiina dadka yu'duuna allaah allah dhibaya wa rasuulahu rasuulkiisa dhibaya lacanahumullah ilaahay baa lacnaday ilaahay baa lacnaday fi dunya dunyada dhexdeeda alla ku lacnaday naxariista alla waa ka fogey dadka dhibaya ilaahay weynaa subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa dadka dhibaya alla iyo rasuul see loo dhibaa waxa weeyaan wax haddii qofka nuqsaan shay nuqsaan ah ama ficil ha ahaatee ama qowl ha ahaatee waxa weeyaan allah ama diinkiisa ama rasuulkiisa ku sameeyo ogaadana cayda alle la caayo ama diinka islaamka la caayo ama nabiga la caayo ma ahan dembi caadiya kabiiro oo kufri ka sokaydana maahan kabiiradu waa qaybsantaa dunuubta kabaa'irtaadu isla mid ma ahan kabiirooyinka gabalkood waa mukafira qofka islaamka way ka saari kabaa'irta gabalkood cudurdaarna ma laha haddaan qofka lagu qasmin oo asagoo khiyaar leh uu iskaga hadlo horuu ka gaaloobi waa mukafir oo weliba qofka hadduu kaftamayo iyo hadday daacad ka tahay ay isku mid tahay haddaan mar lagu ikraahinoo lagu qasbin haddaysan afka uga soo bixinoo hadda aysan hayn carabka ka dhaxay ee uu qasto isagoo og hadduu u qasto qofkaasu muslimka ka mid maaha waa maxay sabullah sabu rasuul sabu diin alloo lacaayo nabigoo lacaayo diintoo lacaayo qofka markay ka soo baxdo asagoo u qastay carabka ugama dhicin cidna kuma qasbin qofkaasu muslim maaha toobadkeen waa in la hadu toobadkeeni doo murtad wey waa in taas aad ogaataan dad badan ayagoon is ogayn ayaa iska duwan dad badana diinta caaya ogaada dad badana nabiga iska caaya dad badana ilaahay caaya oo le ilaahaagaa saasa ka war qof muslima marka masaladaas waa in la ogaado ma ahaan kabiiro caadiya arrintaas xataa dunuub kabaair waxaa jira kabiirooyin kaloo mukafira ah laakiin qofka waxa weyn shuruudda looga baahan yahay ay badan tahay tan waxa weyn qofku waa inuu u qasto aan laguna dirqin hadduu u qastay aan laguna dirqin allaan caaya rasuulan caaya muslimaan ahay wax dhici karaba maha ma ahamba marka waa arrin khatar ah wa qaala nebi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaquulullah alla wuxuu leeyahay tacaala alla waa sarreeyaahe man caadaa qofkii la collaytama li aniga xaalu ii sugnaaday weliyan weli qofkii la collaytama weli aniga ii sugnaaday faqad aadantuu qofkaas waxaan ogaysiiyey bilxarbi dagaal dagaalan u cilaansha saasuu alla leeyahy qof alla qofkii la collaytana weli awliyada alle ka mid ah ilaahay weynaaya dagaal u cilaanshay ilaahay inuu la dagaalamaya ha ogaado qof ilaahay la dagaalamayna waa dulloobi wa fii lafdi waxaa ku sugnaa faqad baarazanii qofkaasu anuu iila soo baxay bilmuxaarabati dagaal qofka weli keeya la collaytana anuu dagaal ii cilaanshay waa qof yidhi ana alla la dagaalamay weliba dagaalka fiiriya waa labo dagaalka weliga alle aad la dagaalamtaa dagaal dan adduun isku kiin riddo waa mid kaas waa xaaraan hadda in muslim isdilaan laakiin tan ma gaarsiisna middaan laga hadla waa marka qofkan aad ku haysato diintiisa waa weli ilaahay waa qof muumin ah waxaad kula olaytamina waa diintaas uu ilaahay ugu dhowaanaya taasaad ood ku necebta waa inaad ogaataa markaas inaad ilaahay dagaal ula soo baxday oo tiri allan la dagaalama qof allan la dagaalamana dullow ahraj lbukhaari xadiiska soo saaray wa fii xadiiin waxaa ku sugnaa yaa abaabakrin abaabakarow in kunta haddaad tahay aqdabtahum inaad carageliday laqad aqdabta waad carageliday rabbaka rabbiga abubakar iriya wuxuu soo maray muhaajiriintii gobol ka mida oo meel fadhiya bilaal iyo oo meel fadhiya koox meeshaa markaas waxaa soo maray abu sufyaan oo weli islaamin markaasay waxay yidhaahdeen seeftii ilaahay cadowgii ilaahay ma qaban meeshii laga raba inay ka qabato ma abu sufyaana maanta meesha iska maraya abu bakara marka wuxuu ku yidhi war nabadoonkii quraysheed wey waxa saas leedii ilaa nabiga iyo saxaabadiisaba waxaa dhaqan u aheed dadka waaweyn oo nabadoonnada inay soo jiidaan si ay u islaamaan oo islaamkuna ugu cisooba ayaguna naar uga badbaadaan waad xasuutaan xataa hantiya nabigu sii jira iyagoo soo islaamin sekadana qaybayba ku leeyihiin allahu rabbulcaalamiin sekada qayb ka midu yidhi hala siiya dadkaas la soo dumay kelmaddan inuu ku soo dumuu ka raba abubakar ee gaal jacayl uma hayo abubakar markuu sidaasii waa ka tegay nabiguu sheegay nabiga marka hadalkaan wiil wuxuu yidhi yaa abaabakrin in kunta haddaad tahay aqdabtom inaad saxaabadaas ka caraysiday oo kelmaddaadii aad tidhi maduqii quraysheedaad saas leedihiin hadday ka caroodeen laqad aqdabta waxaad carageliday rabbika rabbiga ilaa waa awliye ilaahay dad saxaabadan meesha fadhida haddaad caragelido ilaahay baad caragelido qof kasta waa inu ogaada mu'miniinta carageliya ee diinkooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda ku dhiba ilahay inuu carageliye yacni wuxuu la jeedaa fuqaraa'ulmuhaajiriinay ahaayeen kuwa uu leeyahay haddaad carageliday aqdabtahum damiirkuu kutusi meesha u laaban yacni wuxuu la jeedaa fuqaraa almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda haddaad carageliday rabbulcaalamiinaad carageliday alkabiiratu aaniyau wlhamsuun kabiirada konton iyo labayda isbaalulizaari waa marada hoose oo la raariciyo tacazuzan isla weyni iyo wanaxwa wax la mid qofkii maradiisa raariciya ee rag ah tanoo dhan waxa weeyaan raggay u taalla baabkanoo dhan atarkiisu hadda isla weyni gabadhii u jiidana ayaduna waa dambiireen laakiin gabadhu inay maradeeda jiidda waa u diin ayada inay maradeeda jiiddo waa diin oo ay u jiiddo tacabudan ayagoo ilaahay ku caabudayda oon dan kale ka lahayn laakiin takabur haddii qofkii sameeya waa isku dembi laakiin dadka la leeyahay marada kor u qaado baabkan waa ragga fiiriya maahan dembi yar waa kabiira min alkabaa'ir in ninka muslimka ah maradiisu aanqawga ay ka degto hadday maradu aanqawga taabato aanqawgu marada nasiibkuma leh ninkaa saas markay aanqawga tagto oy hoos uga degto oy daboosho aanqawgii ninkaasuu kabiira min alkabaa'ir ku jira hadduu surweel yahay hadduu qamiis yahay hadduu macawis yahay qof alla qofkii arkoo muslimana waajib waxaa ku ah inuu u sheego waa qof arkay iyadoo ilaahay la caasinayo oo munkar arkay waajib waxaa ku ah inuu yidhaha kor u qaad marada kor u qaad marada fiiriya walaalayaal isbaalu lizaari maradii hoose oo hoos loo raariciyo tacazusan isla weyni iyo wanax wax la mida maanaha kibir wey qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa marahan xaala tahay mid faajeertamaya qof faajeertamayo qofka marka marada jiidaya waa mutakabbir wey وقال النبي النبي وحده صلى الله عليه وسلم ما اسفل وحي كهوسيا من الكعبين لبدا انقو او من الازار مرض هوسا ففي النار النار تدخل بها لبدا انقو وحي كهوسيا نار تجليه مرض من نار تجليه من الازار مرض اه مرض لفتر كده لغوبا مي هادو اقرا marka ta keen marad ay sida jirtay war mara lama gubo marana maahan xaafid ibn xajar wuxuu yidhi raximahullah fatxulbaariga mujalladka tobnaad saddex boqol toban iyo shan قال الخطابي وحول أبو سليمان الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله من الإزاء مكان كمرض جاريد من أسفل الكعبين إلى وضع أن قوكه سيا في النار مكان كاسا النار تجلع قفك واحد على تشيركي سقيب كمدة إن قولي له عذاب حديث بضنا شكتا ويل للعقاب من النار حديث البخاري مسلم waadi naareed waxaa iska leh cirbo dadaa cirbaha kaliya laga guba oo weysaqaadka dhammaystiri diiday dadka marada aanqow ka horsee cagaha naarta loo gelin naar caga la geliyma wax fududa nacuudu billaahi min annaar inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa soo ogaanay qofka waxa weeyaan dadka dhan oo la cadaabaya ugu naar fudud labada cagoodaa loo saarin laba dhimbilooda naara markaasaa maskaxdiisu siday dhargii u karig oy daaba ma ahan wax fudud marka waxa weeyaan maradan qofka raariciya labada aanqow intii ka hoosaydaa naar loo geli saas weeyu ee mara la naarin maaha mara la naarin ma aha marka sidaas waa inaad ogaato waxaa la yidhaha uri min tasmiyati shayi bismi maa jaawaraw shaygiiyaa lagu magacaabay wixii deriska la ahaa maradii waxaa loo jeedaa qadamkii markaasaa la yidhi maradii masaladaasna waa inaad saas u ogaataa marka maxaad ogaatay inay xaaraan tahay mara inay aanqowga ka degto nin raga wa qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam laa yanduru llahu ilaahay ma fiiriyo ilaa man qofkii jarra jiida isaarahu maradiisa hoose badaran kibir dartiis u jiida qofka maradiisa kibir dartiis u jiida waxa weeyaan ilaahay naxariis kuma fiiriyo qofkaas meeshaas bacdunaasa waxay yidhaahdeen qofka maradiisa haddii uu asagu uu qurux ka rabo uusan kibir ka rabin oo iska jiida kara surwaalkaad jiidin macawisaadaad jiidin kibirna kama rabtid quruxaad ka rabta laakiin qofka dembigale waa qofka kibir u jiida marka niyada inama alacmaalu biniyaad laba shay bis laba jawaabood bisaan ka baxayna oo qof kastoo muumina qanci karta ee fahmaya waa maxay maa huwa alkibr horta kibir xal leeyahay toban goran soo maray waa inaad sheegtaan waa daarul xaq waa xaqa marka lagu sheega aad diido haddii lagu yidhi nebi maxamed aa yidhi maradayaan aanqowga la gaarsiin oo markaad xidhayda aanqowga aad ka hoos mariday xaqii ma diida mise waa yeesha khalaas hada huwa alkibr maba jiraba qof kas marada aanqowga uga hoos mariya isagoo og nebi inuu diidoon mutakabbir ahayn maba jiraba ilaa kibirku ma ahan wax kale kibir waxaa la dhaha in diinka aad diido maradaan aanqowga ha ka hoos marina lgu yidhi waa ka hoos mariday waa ogtahay nabigu inuu diiday hada huwa caynu kibir tan labaadna nabigaaba yiriga waxa weeyaan alisbaalu min almakhiila sidiisaba marada in la jiidaa waaba kibirba nabigoo dhahaya hadda maanada labadaas xadiis xasuusa marka kibir waxaa la dhaha qofkii oo xaqa diida tan labaadna nabigaa yidhi maradoo la jiidaa waa kibirba marka masaladaas ogaada وقال النبي وحده صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدح لا ينظر الله ألا ما فيري إليه حقوده يوم القيامة ما لنت قيامها ولا يزكيهم إلى هي ما الظهره ودنوبته وما ضعفه ولهم وحوسون هذا عذاب من عذاب عذاب كيسو أليم مؤلم شرك حنوشية المصبر ومدك مردي سجيدة والمنان مدك ضدك أو أبال شيكتا أو وحوسيه أو أبال شيكتا والمنفق قفك بحية سلعة بدي عديسة بالحرف الكاذب نار بينك بحية oo dhaar wallahi intaas igu fadhida markaas looga gadan dhaar beena waqala nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam baynama waqti rajulun nil yamshi usanayo fi hullatin isku joog ku soconayo hullada waxa la labada maro isku eh oo kor iyo hoos laga qaato isku joog ayuu ku soconay ninkaas oo tujibu ay ajab galiido nafsu nafsadiis wa isla fiicna aad isla fiicna waa nin qaaliya oo dadka ka sareeya tan islaha isku joogna waa haystaa hadda ninkaasoo tucjibuhu ay cajab gelinaydo nafsu nafsadiisa ninkaasoo murajilu shallaynaya heesow madaxiisa waddadu socdaa markaasuu laba maran taqaatu tintana shallayn aad iskugu begsanya ninkaasoo yakhtaalu faajeertamaya fii mishyatii socodkiisa qaabka u socona waa istijabina hadba dhinacu iska fiirina marna aanqowgu fiir marna kan kale markaasuu garbaha ruxin ninkaasoo yakhtaalu faajeertamaya fii mishyatii qaab socoshadiisa id waqtigaas khasafallaahu allaa la gooyay bihi ninkaas alarda dhulka alla la gooyey fa huwa ninkaasu yatajaljalu waa sii hanjaqhanjaqlaynaa fiihaa dhulka dhexdeeda ilaa yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamaha intii laga gaaro dhulkaas sii laqin markaasuu hanjaq uu hoos u sii leeyay dhulkaas sii laqin oo sii laqin ilaa qiyaamaha hoos u sii socon nuucaasa loo cadaabi marka kibirka waa qabrigana waa iskula cadaaba aaqibana waa isku cadaaba mutafaqun alayh وعن عبد الله بن عمر وحلق وري رضي الله عنهما عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وكوري قال النبي وحوري الإسبال مركا فيري مركا إسبال كما أهم معويستا كريا إسوال كي قميس إمامات دان بعد انت إمامات دير وتضبان من تيرا قالت مرحا كدوبتو أي بريدة شديدة سيج سوجي تنتو هذا هو الإسبال يا أبو تاقل هكذا الإمام يبارك imaamada meesha loogu talagalay waysa dhaaf ma ahan isbaalku kaliya marada hoose tan laftirkeeda haddaan inta jiito aan waxa weeyaan aan shanshooyinka geeyo ama ay xagasha soo maraydo waa isbaal asma mid waa maro walba meesha ilaheeda ka dheereen haddaan qamiiskan inta jiido ay uu faraha qariyo waa isbaal ma ahan isbaalku waxa weeyaan shaati dheer oo faraha qarin haddaad qaato waa isbaal maro walba meesheedii ha ku joogo maxay ta maradaan meeshan ku jirta maxay macnaha leeda madan qof muslim oo shaqaysa ahayn lama ogolo waxaas alisbaalu isbaalku fiiri halkuu ahaadaa nabigu wuxuu yidhi filizaari waa noqdaa hoosguntiga marada hoose waalqamiisi qamiiska waa noqdaa waalcamaamati cimaamadda waa noqdaa kulligood cimaamadda see u noqdaa ibnu bataal wuxuu yidhi cimaamadda meeshii loogu talagala inaysa ka hoos marin saasaa loola jeedaa cawnulmacbuudka bal ka eeg waxaad ka eegtaa mujalladka koob iyo tobnaad safxada boqol iyo saddex marka waa sidaa kulligood isbaalay noqdaa man jarra qofkii jiida shay-an shay khuyalaa'a isla weyni daraaddeed lam yandur illaahu alla ma fiiriyo ilayhi xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawaahu abdaawuudaa wariyey wanasaa-iyu nisaa'ina waa wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayay ku wariyeen وقال جابر وحير بن سليم قال لي رسول الله رسولك الا يقول صلى الله عليه وسلم اياك واسبال الازار اديق يا وحنين كلا دغيا مرارا مرada raari inteeda marada hoose oo iskuntiga ama surweelka qamiiska alira izar marada dhexda ku xirato hoose iyaaka wa isbal al izar adiga iyo waxaan idin kala digaya marada hoose raari inteeda fa innaha raari intu min al makhilati kibirka kamit fiiriya lafdigaas nabi maxamedaa yidhi kadib haddaad tidhahda ma ahan nabi maxamed aad mucaarada raarinta marada la raarciya kibirkay ka midta wain allaha allena laa yuxibu ma jecla almakhilata kibirka kibirkan alla ma jecla waa necebya saxaaxahu tirmidi ayaa saxiix yeelay marka labadaas xadiis markaad xifdido shubhadaas waad ka badbaadi marka halkaas ka joogo allah subxaana wa tacala alam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed